knn
waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana ma- qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay
waryaadha kalamaanay kulankii labada madaxweyne dhex maray waxaan ku riyooday muuse biixiyoo hees qaadaya wuxuuna yidhi dhul aan ceel lahayn baan dhaankii u rarayaa adna dhool guyaad iyo dhibicdii ma hayside lacar baad ku nooshahay anna waxaan ku riyooda madaxweyne farmaajo ku jawaabay dhankaan anigu kaa xigo dharka lama yaqaanee dhugi baannu xidhannaa adna dhagorta xoolaha maro waa ka dhigataa buuraha dhexdooda iyo dhagax baan ku seexdaa adna waxayma dhaantida dhulka hoos u qodan iyo dhufays baad ku hoyataa war adeer anigu ma riyoodee khadra daahir waxay tidhi dhulkan kala fogaadiyo labadeennan kala dheer iyo isu soo dhoweeya markaad adigu dhimataa naftu iga dhaqaaqdaa markaad adigu dheragtaa dhibaatadu idaysaa dheehaaga wacan baan aniguna ku dhaashtaa dhaxalkaad abuurtaa dhitadaydu noqotaa markaan soo dhowaadaad adiguna dhaqaaqdaa anna kuma dhegaystee anoon dhuumanayn baan dhegaha kaa fureestaa wixii adiga kaa dhumay anigana idhaafo dhaandhaan haddaanahay adna dhoohanaa tahay mar haddaynu dhuux iyo dhiiggaba ka simannahay midabkiiyo dhawaaqiyo diinta iyo dhalashada iyo dhaqan wadaagnahay dhudhunkaadii goysaa u dhantaalankaageeh labadeennu dhuun iyo maqor baan ka dhiganne inaan kala dhaqaanaa dhegxumo iyo yaab leh aayaha dhasheenniyo midnimada ma dhowra dhulkan kala fogaadiyo ummaddeenna kala dheer yeesu soo dhoweeya waryaadhahen ictiraaf baabaan idinka doonaynee maxaa isu soo dhowayn keenay waxaan maqli jiray hadda ka hor haddii kala fogaan dhacday kala dhimashayay dhici aryadhaha aniguba waxaan maqli jiray in dhibaato igu filan faraqaan ku heesdhaa wareedhaa maanta cabdiqays iyo cabdixasan gene heesoodii aad ku waalateene ma jacayl baa idin saaqay war anina weliba dheego jiray diidiinka weelshay daymooda ka koryeema dambara manuujiya aniguna waxaa maqli jiray ilimo warumo waasiha kaba unguure maaha marmaroogaw war iminkaynu is afgaran laanahaye maxaynu midownaa war heesaad ku waalateene raadiyo kulmiya sanad guuridiisa mar horaye war war ma haysiin maalinta fanka shanta bishay ahayd maantana waa maalintii raadiyaha adduunka war war ma haysiine amnesty international maanta war culus bay soo saartay hayaha warkaasu meeqa kiilow ahayhe national banisoni raadiyo hore u ahaa jira abu taleefon aan la dhihi jiray ma la soo canshuuraye war hay-addan mambacaawama idinka soo gaadhay talow ama la giibii doona war waa marantiina warka iga dhex gelinina amnesty waxay tidhi cabdirashiid janan ha la soo xira miyay ku soo celisa haddana war caladheeraha la soo xiray maxay u dhiiweyse wareedha ma fayoobidina amnesty waxay tidhi saxaafadda soomaaliya tan iyo markii madaxweyne farmaajo la doortay cabburus iyo xadgudub ba'an baa lagu hayaa been ma sheegin dhakhaatiiraa la xirxira miyay tidhi war mardhowba waryahan dhowr iyo ka boorayaan ma dheegna ay walweeli hatana laydinlama hadli kara intaa waxay ku dartay haddaanna lala warrami karin naga shibdhehe adiguna war ilaahay nama shibiye waxay tidhi siddeed wariye waa la dilay ma bajaajlayaal bay ahaayeen siddeedda weriye waxay tidhi warbaahin badan oo baraha bulshada u badanna waa la xihay kuwa aan la xidhinna waa baagamuuddo hanjamaadna naftaa looga qaaday bay tidhi iyo cabsigelin cid war madax bannaan sheegi kartaana ma jirtay tidhi warbaahinta qaarna lacagaaba lagu siiyaabay tidhi inaysan xaqiiqada sheegin aryaadhaha amnesty international warkay sheegayso inuu ka badbadis ahaan u filaaho haddaantan waxaad rabti inaad ku warramow haysan ciduna afkiidinkuma dhegana cabdulla waadna warbaahinta lacagta la siiye inaad ku jirtaan u fila war amnesty dadka shaqaabuurka facebook loogu sameeyey ma ka hadashay war madaxweynuhu saxaafadda waa jeclaan jiray maxaa dhacay war madaxweynaha saxaafaddaa ka gar daran sababtoo ah waagii hore iyagoon aqoon bay ammaan kala dul dhaceen haddana wax kaley sheegsheegayaan war muraadkiiskaa hele meeldheera koomare waa leere war war ma haysiine madaxweynaha soomaaliya maanta somalilan cafis buu ka dalbaday aryaadaha madaxweynuhu goormow somalilan xantay war ma ciidankiibuu wate wareedha in lays cafiyaa ma xumee madaxweynuhu ma sheegay dembiguu somalilan ka galay ee laga cafiyayo war warka ha naga dhex geline madaxweynuhu soomaali oo dhan buu matelaa waxaana uu yidhi dowladdii dhexe ee soomaaliya sagaashan iyo kowdii may burburin ee dhowr iyo siddeetankii markii somalilan la weeraray ayay dowladdii dhacday war arrinkaba muuse bixi baa soo sheegay war mar haddii farmaajo uu yidhi hanoo la cafiyo muusena waxaan ka sugaynaa waa cafinay handaraabkiina waa furay war anugu waxaan aaminsanahay dad badan inay la qabaan lixdan iyo sagaalkii markii dowladdii la soo doortay iyo dastuurkeediiba la afgembiyey in dowladnimada soomaaliya burburtay war dawladdu soomaaliya maybaa burburtay kun sagaal boqol qontonkii markii abdiqaadir soob ilaahay naariisa eraayi federaal qaadaneen oo mafadaana la eraayi madaasa burburti war anigu waxaan qabaa in dowladnimada soomaaliya burburtay ii markii baarliin lagu qaybsaday aryaada mugi salaad gabayre iyo caynaansho la dilay burburka ma horrayn war markii culummada soomaaliyeed la laayo burburkama horrayn war markii cumar carto qaalib uu yidhi ciidamadu jabhadaha ha isu dhiibeen burburka ma horrayn war war ma haysiine waxa uu kaluu madaxweynuhu yidhi dagaalkii saban saban ee itoobiya soomaaliya dhex maray waxa uu wiiqay awoodda dowladnimada soomaaliya war taasna hal nooefiyo eray war nagataga nabadoonnimadii madaxweynaha soo baxday war marba hadduu madaxweynuhu cafis dalbaday ha la cafiyo hana laysu calool fayoobaado waxa laysku haystana ha laga run sheego war dadkii garhay soobaka dhammaadi efis wal warsaday war cabdiraxmaan cabdishakuur madaxweynuhu cafis ma ka dalbaday war qalbidheex madaxweynaha ma cafiyey aroona hadda axmed madoobe iyo danyaaba ku dhegganee may cafiyeen war madaxweynuhu wuxuu yidhi wax badan aan deni la hadlay oo aan idhi maalin kasta hana dul marine inta soo degtid aana wada hadalno is aragno waana uu diiday uu yidhi marka haddaan xakumo hadalka madaxweynaha deni oo duulduulka joojiya soo degaan dhihi lahay wardani doqon ma ahane sidii cabdirashiid tanan in jeelka loo diro miyuu ka cabsaday boowa buntland muqdisho looguma aramiyo horta waare heer hirshabeelle miiska cafiyeen war madaxweynuhu muuse biixiba cafiyey ciddii kaloo ku dhegani waa ka gardaranta baxsanay hargeysay kaa guddoomay baaqi miya aanbarayaan jeelka lagu dhigna sidsideeda mooya dhuluucaaga hubso bowdhan owlankiisiin aayoon masiinka ay madaw lankiisiin amaanon masiinka ay madaw inta enjeedan aan isweheshano walaalayaal aan wada jirino walaalayaal ma la diiday wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karayaan yalla eray war war ma haysiine madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha iyo ra-isul wasaare ku-xigeenka shalay dowladtus cajiib ay sameeyeen kaafoolti dheelena yay u bootay hayeen amay boojo wadeen he kollay mucaaradkay fariin u dirayeene sawiro la yaab lehe wada galeen horta mar xataa waxaa ka mid ahayd ayagoo u socda oo u kaabaynaya sidii atoorayaashii ayaydayan waxaa ka maqli jiray allow cimri atoorana sii atoora ma dhinta miyaa maandhow war warkaan naga dhex gelinine waxay dhaheen diiwaangelinta ciidamada waxaan u samaynay si aan horay loo arkin maanta wixii ka dambeeyana ciidan mushaar waaye iyo musuq maasuq lama arki doono ra-iisul wasaare khayrena wuxuu yidhi madaxweyne muddo iyo howl adag ayay nagu qaadatay inaan dhammaystirno diiwaangelinta ciidanka xoogga dalka kadib madaxweynaha hadlo wuxuu yidhi ra-iisul wasaaraha taliyaha xoogga wasaaradda gaashaandhigga iyo intii kala shaqaysay waa mahadsan yihiin aroona maantadan baardheere waxaa kacbaadaayay kuwoo dhahaya afar iyo toban bilood mishaar ma qaadanin marka waaba yaabayee labadan war siday isu qabanaayiinne askari kasta iyo sarkaalkii aqbalaa in la diiwaangeliyo qaranka ayuu ka mid yahay laakiin waxay su'aal ka taagan tahay kii diiday mudana ra'iisul wasaare libaah laba ma aha sida wasiir khadiijo noo sheegtay ka bax xafiiska war war ma haysiine xalay dood qaran baa magaalada muqdisho ka dhacday yaa kuwii hore dood gobolmay ahaa jireen war ma dastuurkii baa la dhammaystiray yaa xamar cusugoo kala xerxeran may haddana ku sii doodaayiin war hanala waalanina waa wakhtigiinnii guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan xalima yarey waxay tidhi xisbi u diyaarsan doorasho ma jiro aryaadhaha waa la murmee horta xaliimayaray ma weynaata miya war doodii doorashooyinka waxaa kalamaan ku noqda kala arkidu wanaaday xildhibaanadii soo ansixiyey war abukaata seere waxay tidhi shabaab waxaa noo keenay waa four benty five marka waxaan rabnaa doorasho qof iyo cod ah oo xor iyo xalaal ah allow la sugi maayo hadda war taasi maba xumee iyada xaggee laga soo dooranaya war cabdulaahi maxamed sharwaa wuxuu yidhi wax kastoo dhaca bulshada rayidka waxay u baahan tahay doorasho kuwii hore ka cadaaladsan war taaliil shaataa wuxuu yidhi waxaan walaac ka qabnaa hubka magaalada muqdisho lagu gadayo iyo doorashooyinka soo socda oo adeer xaalkiinu imika marrun ku sugbaa war beenlaxridhoobnobasan aragdaan rungo buriyaasa war anugu doodii xalay waxaan ku soo xasuustay dood wadaagii hoon afrika ka bixi jiray tahay sababtoo ah cabdiraxmaan diinaar yaa daadihinay hayahe mukulaalu madax doolli ka maxajjisaa la yidhi ambaasadorka ma wariyo u soo naqday lambwalaa uusan baradii umbukoode war waxaan la yaabay sambalolshe waxa uu yidhi haddii lay doorto dastuurka soomaaliya waxaan ka reebayaa jamhuuriyadda federaalka inta kale waxaan leeyahay ha laga wada hadlo war federaalka goormaa lagu heshiiyey soo ka wada hadal isaguma baahna araada sambaloolsha qabyaaladii sida u waday wuxuu keenay madaxweynaha hiiraana iskale iyaa warwar ma haysiinani sawir cusub ay keentay waxay dhaheen madaxii amniyaadka shabaab ee gobolka banaadir waa iscasilay khilaaf madaxda sare ee shabaab kala dhexeeya ayuuna isu casilay war anu waxaan la yaabay goormay niisa noqotay warbahinta al-shabaab sirdoonka shaqadiisa waxaa ka mid ah inuu qalqalgeliyo kooxaha argixisada marka warkan ayaga lagu qalqalgelinaya waryaa warnisa maalin hore waa kuwii dhahaya xarakada xarakada maanta waa bedeloona waxay dhaheen maafiya war ma talyaanigaanila geeyey oo kaale marna mana joojinaa marna mana jiifinayin waranaa waa yaabe ninkii arbacada seexdaa muxuu naga soo doonaa khamiista warwar ma haysiine shillaawa kalexda nimcas cabdiya tikid u keentay war ani waliba ka haday ha ilig iyoon ay kuraasa war cabdulla xafiiska ha ka baxo war naga taga nim war adiga laftaad ka bax
naga taga allahaydin toosiye ayow ayow magal dhammaadi maanta